habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelayso toddobaiylabaatanka bisha juulaay sannadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada beri waa toddobadii fiidnimo waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban samiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka aan ku leenahay ee v o a somaali dt com idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya jacfar maxamed kuukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeena caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xisbiyada siyaasadda somalilan oo heshiis ka gaaray murankii ka taagnaa qabashada doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka
qalbiga qofka ee lama furi karo oo moogtahay uma uma uma furi kartid lakin wanaad erey dee tamartaa ugu muujiso muugsantahay qalbigaaga waxaa ku jira heestaasina waxa ay qayb ka tahay barnaamijka xiisaha leh ee caweyska washington qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaadna ku maqli doontaan waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan malaayiin muslimiina oo ku qulqulaya waddanka sacuudiga si ay u gutaan waajibka xajka waxaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa waddada u galay kolanyo baabuur oo ay la socdeen ciidamada amisom qaybta burundi meel u dhow degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ilo deegaanka ku sugan ayaa sheegay inay maqleen laba qarax iyo weerar toosa oo ka dhacayay deegaanka ilbaq oo dhowr iyo toban kilomitir u jira magaalada balcad weerarka ayaa la sheegayaa inuu geystay khasaaro dhimasho ah oo soo gaaray ciidamada amisom hase yeeshee ilaa iyo hadda lama xaqiijin meel afar kilomitir u jirta goobta uu weerarku ka dhacay waxaa saldhig ku leh ciidamada amisom weerarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey muddo laba bilood ku dhow xilligaasoo ciidamo isugu jira kuwa dowladda federaalk iyo amisom ay dhowr saldhig ka samaysteen inta u dhaxaysa balcad iyo magaalada jowhar ugu yaraan laba iyo toban qof ayaa ku dhintay duqaymo dhinaca cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka dowladda suuriya maanta ka geysteen deegaano ku yaala dhinaca waqooyi galbeed ee suuriya duqayntan ayaa qayb ka ah weerar dhinaca cirka ah oo diyaaradaha dagaalka ruushka iyo kuwa dowladda bashaar al asad ay ka wadeen tan iyo bishii abriil sanadkan gobolka idlib iyo qaybo ka mid ah gobolada diriska la ah sida xaleb xama iyo latakiya deegaanadaas ayaa waxaa maamula kooxda mintidka ah ee xayaat taxriir al shaam oo ah dagaalyahano xiriir dhowlo leh ururka alqaacida kooxda xuquuqda aadanaha ee fadhigeeda yahay dalka britain ayaa sheegtay in laba caruur ah ay ku jiraan koob iyo toban qof oo rayid ah oo lagu dilay duqayn sabtidii maanta lala beegsaday degmada ariixa ee gobolka idlib ilaa iyo siddeed iyo labaatan qof oo kale ayay hay-addu sheegtay in lagu dhaawacay duqayntaasi qaramada midoobe ayaa jimcihii shalay sheegtay in duqaymo cirka ah oo maalmahan ay ruushka iyo dowladda suuriya ka wadeen gobolka idlib lagu dilay in ka badan boqol qof oo rayid ah keliya maalmihii yaraa ee aanu kasoo gudubnay
ururka laaqayrta cas ee dalka libiya ayaa sheegay inay badda ka soo saareen meydka lix iyo lixdan qof kadib markii dooni sideeya dad tahriibayay oo u socday dhinaca yurub ay badda ku qariqantay boqol iyo konton qof ayaa laga cabsi qabaa inay dhinteen iyadoo boqol iyo konton qof oo kalena lasoo badbaadiyey dibna loogu celiyey waddanka libiya doonidan ayaa ku qariqantay xeebta komas oo dhinaca bari ka xigta magaalada triboli ee caasimadda waddankaasi weli waxaan istaagin qulqulka tahriibayaasha ee dalka libiya xilli ay colaado sokeeya ka jiraan waddankaasi dhowr toddobaad ka horna weerar madaafiic loo adeegsaday oo lagu qaaday xerooha ay ku jireen qaxooti afrikaan ah ayaa ay dad ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen laba dhulgariir oo maanta ku dhiftay dalka philibiins ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan siddeed qof halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya lixdan ruux dhulgariirada oo cabirkooda uu ahaa laba dhibic afar iyo shan idhaahdee shan dhibic afar iyo shan dhibic sagaal cabilka dhulgariirada ayaa aruurnimadii hore ee saaka garaacay gobolka batanis ee ku yaala jasiiradda ugu weyn waqooyiga filibiin ee luzon saraakiisha ayaa sheegay in dhulgariirkii maanta uu dadka ku abuuray argagax sidoo kalena ay waddooyinka qaar dilaaceen halka dad badanna laga daadgureeyey isbitaalada iyo dhismooyinka waaweyn dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray laba canug oo da-doodu ay ka yareed hal sano kuwaas oo uu la dumay guri ay ku noolaayeen
wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararkaasi kala socotaanna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington aan ku bilownee somalilan saddexda xisbi siyaasadeed ee somalilan ayaa maanta heshiis si wada jira qalinka ugu duugay heshiiskaasi waxa ay ku soo afmeereen murankii ka taagnaa qabashada doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ee somalilan warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle saddexda xisbi ee somalilan kulmiye waddan ayaa u cidayaa maanta si rasmiya qalinka ugu duugay heshiis lagu qabanayo doorashada madaxtooyada heshiis lagu qabanayo doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka xilligii loo antisteeyey oo ah bisha disembar taasi oo muddaba muran adagi uu ka taagnaa qodobada heshiiska ee saddexda xisbi ay wada gaadheen maanta ayaa waxaa ka mid ah saddexda xisbi qaran waxay ku heshiiyeen mooshin lagu kordhinayo in xubnihii guddiga doorashooyinka qaranka ee tiradoodu ahayd toddobada xubnood laga dhiga sagaal xubnood loona gudbiyo golaha wakiilada si ay wax kabedel iyo kaabis ugu sameeyaan xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo madaxtooyada xeer lamber labaatan slash laba kun iyo laba kaasi oo wax kabedel lagu sameeyey laba kun iyo labaiyo tobankii qodobkiisa koob iyo tobnaad faqradda koowaad iyo faqradda labaad ka hor siddeedda bisha ogost laba kun iyo sagaaliyo toban mooshinka waxaa gudbinaya ugu yaraan koob iyo toban xubnood iyo in ka badan oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan kana soo kala jeeda saddexda xisbi qaran qodobka saddexaad ayaa dhigaya xisbiyada qaranku waxay u soo jeedinayaan golaha wakiilada somalilan inay go'aan ka gaadhaan wax kabeddelka qodobka koowaad ee heshiiskan saddexda xisbi qaran inta ka horraysa kowda bisha sagaalaad qodobka afraad ayaa dhigaya haddii wax kabeddelka qodobka koowaad heshiiska ay ansixin waayaan golaha wakiiladu inta ka horraysa kowda bisha sagaalaad waxaa saddexda xisbi qaran isku raaceen in mar labaad la horgeeyo golaha wakiilada ee cusub kadib doorashada qodobka shanaad ayaa dhigaya magacaabista xubnaha cusub ee guddiga doorashooyinka qaranka sida uu dhigaya xeerka doorashooyinka golaha deegaanka iyo madaxtooyada xeer lambar ee wax kabeddelka lagu sameeyey kii qodobka koob iyo tobnaad faqraddiisa koowaad iyo labaad haddii golaha wakiiladu ansixiyo wax kabedel xeerka xubnaha guddiga doorashooyinka qaranku waxay noqonayaan sagaal xubnood haddii golaha wakiiladu ansixin waayaan guddiga doorashooyinka qaranku waxay noqonayaan toddobadii xubnood sida waafaqsan xeerka doorashada ugu dambayn kowda sebtembar qodobka lixaad ayaa dhigaya hannaanka soo xulista xubnaha guddiga doorashooyinka waxaa loo raacayaa kala horraynta ku xusan xeerka doorashooyinka golaha deegaanka iyo madaxtooyada xeer lambar ee wax kabeddelka lagu sameeyey qodobka toddobaad ayaa dhigaya saddexda xisbi qaran waxay si wada jira u soo jeedinayaan xubnaha gudiga doorashooyinka qaranka ee cusub la dhaariyo ugu dambayn shan iyo tobanka oktoobar saddexda xisbi waxay isku raaceen in guddiga doorashada ee hadda xilka haysa ay diyaariyaan diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo in guddiga doorashada ee cusubina ay qabtaan diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo doorashada inay howlgalaan guddiyadii saddexda xisbi qaran ee magacownaa kana koobnaa shan iyo tobanka xubnood si joogta ah wada jirana ay uga howlgalaan howlaha qabsoomidda doorashada heshiiskan ayaa waxaa wada saxeexay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ahna gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye gudoomiyaha xisbiga udin jira faysal cali waraabe iyo gudoomiyaha xisbiga waddani mudane cabdiraxaan maxamed cabdilaahi ciro heshiiskan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wefdi ballaadhan oo ka socda midowda yurub kaasi oo horkacaya safiirka midowda yurub iyo sidoo kale wufuud ka socotay dowladda ingiriiska waxaana heshiiskan markii la saxeexay ayay halkaasi hadalle ka jeediyey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi gudoomiyaha xisbiga waddani cabdiraxaan maxamed cabdilaahi ciro iyo gudoomiyaha xisbiga u ciidin jira faysal cali waraabe waxaanay dhammaantoodba ugu bishaareeyeen shacabka somalilan in khilaafkii muddada sanadka ka badan aloosnaa ee la xidhiidhay arrimaha qabsoomidda doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada sidaasi lagu soo afjaray heshiis buuxana laga gaadhay khadar maxamed cakule v o a hargeysa
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay khadar maxamed cakule oo warbixintaas hargeysa inooga soo diray halkaaad kala socoteenna waa v o a muslimiinta caalamka ee sanadkan gudanaya waajibaadka xajka ayaa kusii qulqulaya dhulka barakaysan ee maka dhinaca kalena sanadkan gudashada xajka waxa uu kusoo beegmaya iyadoo dhinacyada siyaasadda bariga dhexe ee iska soo horjeeda ay aada isugu kacsan yihiin wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa ka mid ah dadka sanadkan xaj ka tegay maxamed colaad xasan oo washington jooga ayaa weydiiyey jawiga iyo xujayada ku qulqulaysa magaalada barakaysan ee maka walaal aad baa umahadsan tahay jawiga guud dadka muslimiinta ee xajiyaya aada buu u wanaagsan yahay rajayda weli waxaa la sheegayaa inay soo qulqulayaan oo dunida daafaheeda ka imaanayaan annaga waxaan soo degnay shan iyo labaatanka bishaanimi waxaa xusid mudan rajayda xiliyadii hore meelo ayay transit kusoo mari jireen waxaan toos baa usoo baxnay jiddaan kusoo degnay bas baa nala kusoo qaaday markaan hoteelka wax yar joognana horey baa nala ka geeyey waanu cimraysanay alxamdulilah tirada guud ee dadka waktiga aanu cimraysanayno ku sugnaa waxay ahaayeen dad aada u tiro badan waxaa laleeyahay faribo kaba qodno oo dawlado badan baa dhiman rajaydii soomaaliyeed maantada qaar ayaa puntland ka yimi qaar ayaa meelo kale ka yimi weli way soo qulqulayaan dad aada u fara badan ayaa hajiyaya madax leh ganacsato leh culimo leh nooc kasta bulshada qaybaheeda kala gedisan waxaad moodaa isbedel dadku sida ay sheegeen dadka hore u xajiyi jiray sanadba sanadkii ka dambeeya in isbedel uu ku imaanayo qaabkay dadka maaragtay meelaha ay degayaan muxuu ahaa meelaha maaragtay xagka la maro intaa dawladda sacuudiga waxay ku samaysaa horumar bay ku samaysaa sanadka hore rajeedi xagka timi waxay sheegayaan in wax badan laga bedelay meelaha lagu dawaafo oo kale colaado waxaan isbedel ku iman dhinaca qiimaha oo kale wasaaradda awqaafka soomaaliya waxay sheegtay in wax laga bedeli doono laakiin wax farqiga udhexeeyaa ma jiraan waa intii uun waxase aada loo bogaadinayaa weliba hadda xujeedi aan kamid ahaa magaalada boosaaso ayaanu toos uga soo duulay laba saac iyo bar ayaan usoo soconay boosaaso iyo jidda hal saac iyo bar ka bacdi waxaanu ku sugnay magaalada maka safarada xujayda sidii hore way ka wanaagsan yihiin waa gartay bal haddaad ka waranto adeegyada loo fidinayo xujaayada soomaalida sanadihii ugu dambeeyey xajka aad bay uga qaylinayeen oo dhibaatay ka sheeganayeen sharikadaha dalkii ka soo qaada ee lacagta ka qaata marka ay sacuudiga geeyaan inaana helin adeegyo wanaagsan oo ay ka duwan yihiin soomaalida qurbaha ka soo xajisa sida loola sida loola macaamilaya markaad eegto bal wax isbedel ilaa iyo hadda wararkeena dhame ayaan ku sheegi doonaa waan u kuurgeli doonaa xaaladda nolosha xujayda keliya aniga meelo badan ma aana booqan laakiin boqol iyo lix iyo labaatan qof oo aan kamid ahay adeegyada loo fidinaayo waxaa kamid ahaa guriga digidii guryaha hoteelka ay degayaan in xujayda loo sheego acmaasha oo culima aada hogaaminaysa iyaga muxuu ahaaye marinaya meelaha xajka waxaa kaloo loo qabaa gaadiid in lagu qaado oo maaragtay haddii ay raboor tahay iyo hadday tahay meelaha la geynayo intaas un baa loo qabaa xaajigii xanuunsada in dhakhtar la geeyo oo laakiin xujayda kale deegaankooda baha kale dadaal baan ka ogaan doonaa insha allah waana booqan doonaa madaba xujaydi safar kusoo jiraanoo maaragtay qaybtooda ay weli kusoo qulqulayaan xajka
wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac oo sanadkan ka mid ah xujayda gudan doonta xajka waajibaadka xajka oo iyada oo ku sugan magaalada maka ee boqortooyada sacuudiga u waramaysay wariyaha v o eda maxamed colaad xasan oo washington jooga haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida iyo mikrofoonka waxaa magaalada london kusoo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa xarbi faarax oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka dalkan britain si dhowna ula socda siyaasadda dalka kusoo dhowow barnaamijka xarbi guusha ra-iisul wasaare boris johnson iyo hogaamintiisa dalka britain marka la eego maxay ka dhigan tahay kula tahay
guushan uu hadda boris johnson ku guulaystay xildhibaanada waxay ku timid in uu xisbigiisa laba mar ay raggi ka horreeyey dadkii ka horreeyay iscasileen marka doorashadan waxay tahay doorasho ay doorteen oo keliya dadka xildhibaa memberka ka ah ama maaragtay xisbigooda ka tirsan marka guushan waxay tahay maadaama markii la lahaa laga baxo yurubiyaanka oo asaga dadka ugu horreeyay oo u ololeynayo uu ahaa in laga baxo marka waxay uga dhigan tahay kuwii ku qanacsanaa in laga baxo ayaa waxay u arkaan tookadan inay aada u guulaysteen oo ayna tookadan ku qanacsan yihin inuu kolley uu dhihi doono waa ka baxayna waa gartay ra-iisul wasaarihii ka horreeyey theresa may marar fara badan ayaa wadahadalla ay u tagtay midowda yurub laftirkiisa ma aanu meesha ka saarin wadahadallo laakiin waxa uu leeyahay koob iyo soddonka oktoobar marka la gaaro heshiis la-aan ayaa dalku kaga baxayaa midowda yurub suuragal arrintaas ma kuula eg tahay adiga runtii wax badan ayaan ayay u baahan tahay arrintan in dhinacyo badan laga eego teresa may waxay isku dayday si macquula in looga baxo laakiin asaga hadda wuxuu uu tartanka ku galay inuu leeyahay ay hadday heshiis ahayn iyo hadday heshiis ahaataba soddon iyo kowda octoobar waan ka bixi doonaa laakiin waxaa ridwaan oo xasuusin mudan in haddii ay noqoto inuu baarlamaanka u codeeyo oo waxaan baarlamaanka uu kala saaro baarlamaanka numberkiisii isma bedelin sidiina fikirka waa loo waa loo kala haysta marka baarlamaanka wax isbedela oo badan male hadda keliya waxaan uu sameeyey oo isbedelo waxaa waa qaybtii awal lahayd aan ka baxno oo oo ayadoon heshiis ahayn ayaa hadda u aragtay un inay guulaysatay marka qaybtii kaloo awal xoogaa in heshiis lagu baxo rabtay ayaa hadda ayagana mucaarad ku noqon doona marka asaga laakiin wuxuu wuxuu leeyahay haddii heshiis la-aan yurub iyo heshiisba hadday dhacdo waa waa waan ka baxaynaa soddon iyo kowda bisha waa gartay maxaa marka dhici kara haddii aan koob iyo soddonka oktoobar heshiis la-aan lagu baxo gudaha dalkan adoo eegaya iyo midowda yurub laftooda runtii waxyaalo badan oo waxaa jiri doona oo macquul noqon doonin oo hadda ka horna waxaad la socotaa markii uu doorashada gelayay oo xisbigooda gudahooda ah inuu waxaan ku ku hanjabay marka qaar xisbigiisa kamida oo awalba aan kasoo horjeeday inaan lagu bixin heshiis la-aan ayaa waxay sameeyeen waxay ka keeneen mooshinno ah inuusan baarlamaanka kala diri doonin marka hadda asaga sharciyada uu ku xisaabtami doono oo ugu badan waxaa ah inuu qayb uga baxo uusan hadda dadka si fiican uguma fasiri hoyo laakiin waxaa laga yaabaa inuu magac ahaan le waa uga baxno dhaho oo hadhowna waxyaalaha kale gadaal laga xisaabtamo laakiin hadda markaan fiirino sida uu u u u dhisay wasiiradiisa iyo nidaamku hadda uu wax ku wado waxay u badan tahay inuu ku xisaabtami hoyo in doorasho la aadayo sababtoo ah wuxuu samaynhoyaa wuxuu ballan qaaday waxyaala sanadkan sidaa la socotid prime ministerka hore saddex sano ayay waxay ku qarash gareeyeen keliya ka bixitaankan oo ay dayaceen waxyaalihii kale oo loo baahnaa in waddanka laga qabto marka asaga hadda labada miduu isku qasi hoyaa uu leeyahay wax badanna waan bedeli doonaa oo waddanka gudihiisa iyo siyaasadihii kale ah yurubna waa idinka saari doonaa laakiin dadka aada wax u fiiriyaa waxay leeyihiin isha wuxuu ku hayaa inay ku adkaan doonto oo hadhow doorasho la-aan waa garta waa usoo noqonaynaa arrinta doorashada haddii uu ku dhawaaqo in dalkiisa uu heshiis la-aan kaga baxo midowda yurub waxaan la soconnaa in xataa caqabado fara badan iyo khilaafaad siyaasadeed ay kala dhexeeyaan marka laga hadlayo scotland iyo waqooyiga ireland marka arrimahaas laftirkooda maxaa ka dhalan karay kula tahay horta hore waa mahadsantara midda ugu horeysa oo mashaakilka weyn uu ka taagan yahay sidaa og tahay ingiriiska afar jasiiradood waaye marka jasiiradan ireland ah ayaa xuduudda waxay xigtaa oo aan irelandti kaloo waddanka ahay ah marka kaas ayaa sidii loo kala saari lahaa ayadoon oon oon uusan dhib badan dhicin oon laguna maaragtay ganacsigii iyo nidaamkii iyo isku socodkiina aan lagu xadgudbin marka kaas wuxuu dabada kusii hayaa waxa la yidhahda good friday agreement oo ahaa dagaalkii ireland ka taagnaan jiray oo oo diinta ku salaysnaa markii laga gaarayo heshiiska waxaa lagu gaaray in labada dhinac lagu qanciyo irelandtan kale kuwa raba inay raacaanna inay markay rabaan ay u gudbi karaan kuwan kalena ingiriiska ay markay rabaan u gudbi karaan oo european unionka waxaasoo dhan maaragtay hooyadii u ahaa maadaama uu hadda qofka european ku jiro ingiriisna yahay inuu irelandka kala degi karo xuquuqdina heli karo marka mashaakilka ugu weyn wuxuu noqonaa markii la dhaho ingiriiska uu ka go-a yurubti kale xuquuqdaasoo kalaa bixi doonta iyo ganacsigii iyo isku socodkii mid midda arrinta scotland markii in laga baxo la rabay waddankaas scotland la leeyahay oo dhan waxay u codeeyeen inaan laga bixin marka hadda waxay leeyihiin haddii uu xoog nooga saaro annagoon oon heshiis iyo nalala tashan waxay noqon doonaa annagana inaan dib u fiirino go-itaankii england aan ka go-i lahayn marka arrintaasna constitutional crisis kale oo waalanay abuuri doontaa oo ah in wada uuba noqdaba prime ministerka ugu dambeeyey oo united kingdom isku haayaba hadday scot scotland go-do wuxuu noqonayaa prime ministerkii sidii soviet union camalka kii ugu dambeeyo ingiriis wada socdo oo maaragtay united kingdom la dhahayo nin nin hayo ninka ugu dambeeyo ba noqon doonaa waa gartay arrimaha dhaqaalaha maxaa maxaa dhici kara
runtii hadda sidaa og tahay kambanigan nisaan la leeyahay kambaniyaal badan oo wadankan ama banki ha noqdaan ama maaragtay hala noqdo kambaniyaalka kale oo dhan qof walba sanooyinka ugu dambeeyay kambani walba wuxuu dib u fiirinayay sida uu ku badbaadi lahaa iyo siduu ganacsigiisa ku socon lahaa because kambaniyaalku muhiim uma aha meeshay ka ganacsadaan hadday ay ay weli ka ganacsan karaan ee yurub degayin intana kolley way imaan doonaan marka sida loo badiyey oo brbo macnaha oo dhaqaaliyahanada ugu ugu ugu macquulsan ay leeyihiin ingiriiska sanooyinka ugu horeeyo dhan mashaakil adag ayuu kala kulbin doonaa dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo iyo iyo lacagta dhinacan markaan eegno doorashooyinka haddaan usoo noqonno ee dadka qaar waxay leeyihiin sida adiguba aad sheegtay boris johnson wuxuu rabaa in doorasho uu ku dhawaaqa in la galo haddii uu arko inuu guuleysan doono xisbiga leyborka ee shaqaalahana waa la soconaa laftirkooda waxay u arkaan in fursad fiican ay arrintan u tahay oo xisbigii muxaafidka uu ku fashilmay sidii yurub qorshe macquula loo geyn lahaa oo looga bixi lahaa yurub inteeda kale marka qaab noocee ayay doorashada u dhici doontaa ayay kula tahay
doorashada ridwano miyaa lasoo hormarin doonaa mise waktigeeday ku dhici doontaa
waxay ku xiran tahay qof walba inuu hadda qolo rabto mar jirto labada dhinacba ama dhinac walba rabo in doorasho la aado sababtoo ah xisbiyada naftirkooda uma cacadda sida ay doorashada u geli lahaayeen hadda saa la socoteed xisbiga shaqaalaha sitimaankii dhawaa wuxuu ku dhawaaqay inuu waxyaalo badan ugu dhawaan doono dadka yurub in lagu jiro ay tahay laakiin doorashadii referendumkii yurub in looga baxo ay ahayd saa og tahay waxaa lagu kala raayay konton iyo laba iyo afartan iyo sideed marka wadankiia haaf u kala qaybsan haafka u kala qaybsanaa dadka u ama labada dhinac u kala codeeyeen xisbi walbay ku jiraan marka dhibka ugu badanoo hadda xisbiyada haysta waxaa waaye siyaasadooda oo ka bixistaa si fiican uma cadda xisbigan liberal xisbigan liberal democratiga xoogaa wuxuu leeyahay remainaan nahay scotland oo ayaga dadkooda u badan yihiin inay ay u voodaan remain remain laakiin me qofkii baarlamaanka rabo inuu ka taliyo hadhow dowladda labaad dowladda soo socota dhiso waa inuu ku guulaystaa xisbiyada kuraasta ugu badan kuraasta ugu badanna england iyo iyo ayay ka imaan doontaa marka dadka cod cod bixiyaalka naftirkooda waa waa waa waa haaf iyo haaf marka lama dhihi karo ilaa hadda qolaa guulanaysan laakiin asaga wuxuu ku wadaa markay u ekaato inay dadka dhinacay u bataan ama uu isleeyahy waa guulaysan kolley markaas u wici doonaa doorashada waa gartay laakiin labadan xisbi marka la eego conservative-ka iyo laborka weli dhexdooda xataa khilaafaada ka jira soomaha xisbi walba khilaafaad xoogan ayaa ka dhex jira horta hore arrintan eurubiyanka saa la socotid weligood mashaakil xisbiga conservative-ka waayo xisbiga conservative-ka ilaa yurub lagu lagu lagu lagu biiray toddobaatan iyo saddexdii ilaa ma maanta mar walba khilaafkooda yurub uu ku salaysan yahay inta ugu badan yurub ay isku qabsadaan sababtoo ah qaar badan oo waxaa jiro waagii yurub la aas-aasayna kasoo horjeeda ayagoo sidaa la socoteen ingiriiska ma ahayn wadamadii kow yurub aas-aasay wuxuu ahaa gadaal uga uga biiray ilaa maantana waxay waxay aada uga murmaan arrimaha oo eurubiyanka marka markii referendumka la sameynayo marka qaladkii ugu weynaayo hadda ilaa hadda laleeya waa la sameeyey wuxuu ahaa in su-aasha lagu soo koobay keliya ma ka baxnaa iyo maku jirnaa oo keliya waxa kadibna laga ogaado inay aada u adag tahay su-aashaas inaysan keliya u qalmin ha iyo maya arrintan xisbiga kale ee shaqaalaha ama laborka khilaafkiisa waa wax uu abuurtay naftirkeeda yurubdan ka bixiteeda iyo ninkan hadda jeremy corbin xisbiga hogaamiyo oo aad u ahaa dhinaca bidix ee xisbiga oo markuu yimid qaar badan oo ama tony blair ama center rightk waxaa la yidhaahdo groupka gruubada ka tirsan ay aada u diidanaayeen iyo haddoo arrimahan yahuudda iyo waxa ay ay ay ay ay kusoo biireen marka xisbi walba ma dhisna sida la rabo iskuma haysto xisbigan liberaalkana waxaa ogtahay last sitimaankii dhowaa inay naftirkooda haweeney cusub u doorteen hogaanka marka xisbiga ugu roono hadda si fiican isku haysto oo wixiisa ay u cad yihiin waa xisbiga scotland ka yimaado nationalistaha ah waayahay waxyaabaha uu ka hadlay ra-iisul wasaaraha cusub waxaa ka mid ah in dadka midooda yurub ka yimaada ee dalkan ku nool ay xuquuq yeelan doonaan in sharci gaar ah baarlamaanka uu u gudbin doono ma kula tahay arrimahaas inay suuragal tahay weliba marka laga baxo ayuu leeyahay midooda yurub marka la gaaro koob iyo soddonka oktoobar runtii waxa uu ku dhawaaqay wax cusub ma aha wax laga filayana waayo wuxuuna ka hadlayaa dadka hadda jooga ama hore u joogay ma aha dadka imaan doono midda kale waxyaalaha kale oo uu ama ama siyaasad ahaan ama uu leeyahay waa qaban doona waxyaalahan waxay tahay sidaa og tahay markii qof cusub yimaadaba waxay je waxaa muhiim ah inuu waxyaalo cusub uu ku dhawaaqo uu la yimaado marka waa sababaha uu u loo maleeyo inuu u dabaaldegi hooyo inuu doorasho ay dhowaan imaan doonto marka dadkii joogay inuusan ka cabsiin inaan loo aragnin hal dhinac leh wax u wado uu leeyahay dadka hadda jooga garantiyadan siinay waa waa hawshooda waa sidii ay u ahayday u ahaan doontaa marka wax cusub oo weyn ma aha laakiin hadhowdii markii heshiiska la gaaro oo si fiican yurubiyaanka ama ay u dhahaansanaysaan waxba kama bedeli doono markaaba waxaa la arki doonaa nidaamka uu qaato iyo sida uu u u rabo in wax looga baxo markaasaa dadka inta badan ay viyuu ka qaadan doonaan waayahay ugu dambeyn ballanqaadyada kale uu sameeyey waxaa ka mid ah in caafimaadka uu wax ka qaban doono oo dadka dhibaatooyin fara badan ay ka sheeganayaan inuu kordhin doono ciidanka booliska si ay amniga wax uga qabtaan oo la socotaa london iyo dilalka mindiyaha sida ay ugu bateen waxbarashada laftirkeeduu ka hadlay ma kula taha inuu fulin karo ballanqaadyadaasi xooga badan qiyaasta dhow dhow wuu isku dayaa inuu fuliyo sababto waxaan hadda waa lagu dhawaaqa laakiin waxaa la yidhaahdo spending reviewga marka la sameeyo oo november iyo december la gaaro waxaan marka saan oo kale loogu dhawaaqo waa wax sanadka dambe iyo wixii ka dambeeya la qaban doono marka waa waxyaalaha uu rabo hadda inuu dadka kusoo jiito haddii uu dee dhaqaalaha xumaadana waxa dee dibaa loo fiirin doonaa marka laakiin hadda waa wax uu dawlad ahaan uu ballan qaaday waxayna ku xirnaan doonaa dhaqaalaha waddanka siduu noqon doono hadhow waayahay aad iyo aad baa wakhtigaa ugu mahadsan tahay xarbi toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanaya xarbi faarax oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada tan london islamarkaana si dhow ula socda siyaasadda dalkan britain inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajo idinla nabadgelya
aanu intaa kaga gudubno barnaamijka martida maykrofoonka markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa la diyaaraa cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska washington iyo caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haddii aad dhegaystay hore u maqli jirtay haween laga bixiyo boqol geela qori iyo weliba faras caawana waxaan idiin hayaa nin gabadh u bandhigaya wax kastaoo dunida guudkeeda laga heli karo si uu gabadhaasi u hanto hase yeeshee su-aashu waxay tahay gabadhii maxay tidhi ashkir iyo baroor iyo boqol baar madoowa wata baarqabkooda bunduqii ku lidhan yuu bixin jiray facaaguye ma u babac dhigaysaa mise sheeka bereley aan baab lahayn iyo hawraar bilaash adigu baayacaysaabay aantii tiri
sidoo kale waxaan idii hayaa qaybtii halabuurka iyo heesaaga caawana waxaad maqli doontaan surbacaadka hadda waa surbacaadka surbacaadka caashaq
qalbiga qofka ee lama furi karo oo moogtahay uma uma uma furi kartid laakiin wanaad erey dee tamartaa ugu muujiso muujisanta qalbigaaga waxaa ku jira barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan jacaylkaasi leela saama leylaya iyo weliba heese kale oo ayagana abwaanku inooga sheekayn doono barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal markaaynu eegno dhaqanka soomaalida gaar ahaan dhaqankii soo jireenka ah waxaynu in badan maqalnaa in marka gabadh la doonayo laga bixin jiray boqol halaad qori iyo weliba faras inkastoo muddooyinkii dambe ee magaalooyinka aadka loo soo galay ay arrintaasi wax badan iska beddeshay caawana waxaan dhegaystayaal idiin hayaa sheeko taas una aan ka fogayn oo dhex martay gabadh iyo weliba wiil soomaali ah taasoo hannaan suugaanaysan lagu soo bandhigayo dood dhex martay labadooda bal haddaba aan soo dhoweeya abwaan yaasiin madaale oo caawa inoo haya maanse aad u xiisa badan oo la yidhaahdo barni taasoo uu ku sawirayo sheeko dhex marta isaga iyo gabadh taasoo u ballanqaadyo aad u culus uu ugu bandhigayo gabadha bal ugu horraynba yaasiinan ku soo dhoweeya barnaamijka cawayska washington ugu horrayn aad baad u mahadsantahay walaal cabdixakiin maxamuud shirwac waan salaamayaa guud ahaanba bahda v o eeda iyo barnaamijka caweyska washington waana barnaamij runtii anigu aan aad u xiiseeyo cabdixakiinow waxaan halkan ku hayaa runtii aan jecelahay inaynu ku wadaagno hal maansoo la dhahda barni barni waxa weeyaan waa inan weeyaan sida magaceedaba ka muuqataa waa magacyadii aadka u qiimaha badnaa berigore hablaha loola bixi jiray dee kolley imikaba kolley bar waa loola baxaa baan filayaa markaa barni waxay ahayd inaan qurux badan oo ilaahay dhinaca bilicda ama dhegta ama dhabanka runtii asaageed ka tilmaaman oo farta lagu wada fiiqo inantuna runtii markay kolley gashaanti tahay ee ay quruxna runtii u dhalato kolley dee suuqeedu waa mashquul weeyaan oo siifiyo fara badan baa runtii kusoo dhacaya oo dad badan baa runtii codsiyadooda kusoo xaraysanaya codsiyada lasoo dalbanayaa badan macnaha cabdixakiinow inanta sidaasa ayaa wakti waktiyada ka mida dee rag fara badan oo dhallinyaraha u qori tuuranayay oo waxoogaa niyadda ku hayay baan dee aniguna ku jiray xilliga imaansada quratay runtii oo waxoogaa dee wakti kasoo wareegay imika dabeetana maalin maalmaha ka mida inantii dabeetana waanu kulannay ama janis baan ku arkay dabeetana waxaan isi janiska warniyo rag fara badan oon janiskana helin adigu waad kaga janis fiican tahay ee inanta cvgaaga u xereyso badheedhahaagana maanta dhiibo waan gartay markaad barni kaa soo horbaxday is aragte jaaniska ka faa'iidaystir oo ha beerdaaraynin maxaa tidhi markaa maansadii aad barni aad kula hadashay markaasaan runtii tiriye maansada tan oo barni la idhaahdo maansadu waxay ku bilaamaysaa haddaan maansada bilaaba cabdixakiinow gubar waaqo oo da-ay beeshuna negaato barqadherigna la joogaan barni meel ku kulanno balwada iyo heesti iyo hasawe baacdiyo ku wadaagni barashada inli boqoradu gubo sed bursiima wadato biri lagu shakaalo kayrkeed buruudkiyo biladaha ku taxay oo baradhaafti weeyo cishqiguna balaayiyo waa biimo halis oo hadba wuxuu la beegtaa warankiiyo bilaawaha ruux kaba beraad leh markan baalka saaraha bogashada dareen kale layqaadiy beerkoo boga lay tumaatiyey marka horena biitow baydhiguma seegnayn barni sheekadeed iyo xanta iyo bullaanko inta baarka fidhatiyo dhalintiyo barbaarku waxa waday ka baafshaan aniguna bahdaydan la wadaagay bahalkoo caku baraq nugaylkiyo bihinbiha ka shaydaa baxarshoon igeliyo buradan qarsanayay waxaan idhi habaydhihin fursadiyo barkulankee u bayaami taadoo balballaari sheekada dabadeed badheedhaha waxaan beydka hadalkiyo ku bilaabay sheekada marka hore bilkhayr iyo waa bariido suubane barinaya ma barideen marka xiga baxaaliga iyo belelka feedhaha aan kuu bayaanshe barnaya ku caashaqay marka xigana boogaha iyo baxarka caashaqu waa belo wareegto loo samee barbaartoo hadba ruux bilkeedo ambawanku berin lah hadduu kugu bariistee hoy lagu bulsheeyo baxsanan yagleelle barniya waxila qabo fariintadii sidaasaan ugu gudbiyey waan ugu dhiibtay runtii waanaan u sheegan waxaan kuhi hadday kaalintan oo kale adigaba ay kaa hesho oo halkan oo kale behelku ku dhigan lahaa dee kolley kagumaan dhaafeen ha igu dhaafin maanta balawaaska sheekada iyo been farniinkuba waa beegsigood iyo bilis caadadeedee sida qaarin bayrin iyo buubaalka layliga cirka iila buubto ila fanati buuraha ashkir iyo baroor iyo boqol baar madoowa wata baarqabkooda bunduqi ku lidhan yuu bixin jiray facaaguye ma u babac dhigaysaa mise sheeka bereley aan baab lahayn iyo hawraar bilaash adigoo baayacaysaaba inantii tidhi marka adiguna adiguna geelina kaama diyaaraa qorina diyaar kaama aha farasna diyaar kaama aha waxa weeyaan sidii caadiga ahayd ee casriga ahayd ee sanadahan dambaad u socotaa waxaa jira hablaha cabdixakiin usaad ogti waxa laga bixin jiray dee geel iyo gamaan iyo qori iyo faras iyo waxyaabo kaleoo la halmaalaa hanti fara badan oo saasa waxaasoo kale ma bixinaysaa oo dee ma la gola iyo ban imanaysaa runtii mise arrinkaagu waa afka baarkiisa iyo sheeka bereleyba haysaabay ayay inantii igu tiri su-aashaasi igu soo celisay
marka waxay ku weydiisay ashkir iyo baroor bay ku tiriyo ma haysaa intaasoo dhan adiguna maxaa ugu jawaabtay waxaan barniyey adduunyadu kolley dhigana baadiye buug weeye qoranoo hadba baal la soo rogo biyo kama dhibcaankuna waa subaxda bilatiyo hadba beydka qoran iyo waaqaca kubaaliyaal biyo dhaca warkayga murtida iyo baanaha burdigeedu wuxuu yahay beri hore warkeediiyo taariikh la bowsaday hadday beenawaasyadu dhegta kaaga buuxsheen taasi waa barkumataal ashkir iyo baroor iyo haddii geel la bixin jiray maanta waa la baalmaray waxaanaad bilayso gamba laguma baayaco cabdixakiinow si aad og tahay dunidu waxay soo martay dee hereer kala duwan marka wax la kala bedelinayo marbaa shay shay lagu doorsan jiray marbaa shay lagu doorsan jiray dee lacag biraya waxyaaba noocaasa iminka dunidu digital bay maraysaa marka waxaan ihi bunduqaas iyo ama qorigaas iyo faraskaas iyo geelaas iyo waxyaabahaad ka sheekaynaysaa maanta dee noloshii way magaalowday qurbahana waaba loosii dhaafay dee wax fara badan maanta runtii kama goyso laakiin waxyaaba fara badan oo maanta dee nolosha magaalada runtii wax fara badan ka tari kara ama ka goyn kara ama qiimo kuleh ayaa bixin lahaa waxaan ashkir iyo baroor iyo haddii geel la bixin jiray maanta waa la baalmaray waxaanaad bilayso gamba laguma baayaco anigaase bedi taas beerka aad ku hayso waxa maanta biicliyo hanti buuro soo xidhi kolan baaqiyaadkii barqashtii la daadshay la bedelay gogahra bangiyada kasoo foq waa lacagtii berigaa birco laga bedelay ama aan bir iyo faran bayruud kasoo raro kolan boqol digaag oo lagu dhaqay bankii hereer baabuur kusoo guro ama naala biirti ama naala biirtiya aanbeedka soo xidho kolan baylahdeena iyo bartamaha magaalada waxaa adhi barqanaya riyobeladii soo tubo ama xabagta beyada laga soo baxrimiyo soo jiro berdiya xagar kolan toban biyoolo wata buurigooda casarbayda soo siro ama baqan irmaaniya orgibay la soo xidho anigaa bar xoolaad iyo beesa lacageed labadaba bandhigiyo yarad fiican bixin lah lacagihii laga tegay baa ku jiray iyo bahalihii barqashadii waaweynaa iyo waxaad tidhahda waxba meesha iyadaa kuma hadhayaan wax kastoon soo heli kara waan keenaya waxaan filayaa inanta marka waxaasoo dhan la isugu diro inaan mood iyo nool inaanay waxba ka dhinayn baan filayaa ay wax qiimo weyn goyay leeyihiin waxaa dhi meherkeenna bilanay bisinkan ku xidhilaa ducad iyo buruudkana inta soo bagdooxaan diig baarka sohoriyo rimadow biraynlah beerkiiyo lugmooye inta kalena bixin lah bisada iyo xoorka iyo bahalaha cunsiinlah ilabela xijaab iyo waabixi dayre badhaadhaha arooskana ahmin iyo baraar baan birta marin lahaayo dariibtiiyo baruurtana bahda habar dugaag baa barbariijin laydo iyagaa bad iyo webi xagar bixi lahaayo hawlaha birixilah inta beer ku socotiyo baabaco intii lee bulbulow libaaxuna boqorkooda yahaybaa allabariga dhigi laha dacwiya bakayla burdaha wakhriyi lah baalalayda duushaa aamiinta badinle ka waa casuumad heer caalamiya maaha un dadkii kuma ekaanaysa ilaa iyo xoolibeed ilaa habar dugaag bay gaaraysa waxaan ugu talagalay xataa inantan in aroosgeeda iyo fantasiyaha iyo xafladda iyo dabaaldega ay ka wada qeyb qaataan habar dad iyo habar dugaagba waxaasoo la casuu waxaasoo dugaaga xataa la casuumay ka qeyb qaataan runta casuumadda arooskan ay ka shaqeeyaan ay gacantooda ka geystaan runtii hawsha waa inoo toddobaadka dambe dhegaystayaal iyo weliba in inantaasi ay ku qanacdo waxaasoo ballanqaad ah iyo weliba waxa ay kala yeelaan mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay cawaysin wacana wanaagsan haatanna waa halabuurkiiyo heesaagii dhegaystayaal waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaane maxamed muumin ababe waan ku weydiin doonaa dabcan dhinaca kale haddaad sugaan kalood samaysay iyo weliba wixii madadaala ku saabsan laakiin heesaha haddaan dib ugu noqdo n ragga haddaynu intaa kaga nimaadno iyagana waxaa jira un dhinaca haweenka soo qabto heesta iyadana waxaa dhibsata ay dhibaa oo fanaanada yurub maxamed cabdi yurub genya ay ku luuqayso amaba ay qaado heeskaasna waxa weeye kolley abwaanku de qof keliya maaha oo waa bulshada dhan waan gartay marka dareenkaasi kolley waa aniga ereyada waan sameeyey oo fikirka waan leehay balse waa kolley waa bulshada qaybahooda kale ayaan ugu talagalay oo moogtahay waa dareen kaba kelida iga baxsan kaasi waana hees jacayla oo kolley aan isleeyahay de kolley dad badan baa iska dhex arki doona
sidii dhalaya indhaha haysataa idhiba dararkaada faraxsan tahay ayay ana iidhan tahay waxaad ibsataa idhiba dararkaada faraxsan tahay ayay ana iidhan tahay anigu dhaqankiyo ashaxa garaadka ku dheehanbu higiikaga mudayo dhimirkaiyo garashadu qoflaha kala dheeriye anigu dhaqankiyo ashaxa garaadka ku dheehanbu higiikaga mudayo dhimirkaiyo garashadu qoflaha kala dheeriye inagu ismaadhaafno dhalaalnimadeniban taariikh aan ku dhaadaniyo jacayl soo wada dhisno horaan isku dhaarsano cid kale kuma garab dhige cid kale kuma garab dhige adaan kugu dhiirada inagu ismaadhaafno dhalaalnimadeniban taariikh aan ku dhaadaniyo jacayl soo wada dhisno horaan isku dhaarsano cid kale kuma garab dhige cid kale kuma garab dhige adaan kugu dhiirada waxaad ibsataa idhiba dararkaad faraxsan tahay ayay ana iidhan tahay waxaad ibsataa idhiba dararkaad faraxsan tahay ayay ana iidhan tahay waxaad ibsataa idhiba dararkaad faraxsan tahay ayay ana iidhan tahay ayay ana iidhan tahay ayay ana iidhan tahay
intaanan yurub axmed cabdi ka bixin dabcan iyadana waxaa jirta hees kaloo ay yurub iyo wada qaadaan een, eh, mursal muuse cumar een, eh, labadaa fanaan ay ku luuqeeyaan Ah, la yidhaha sur- surbacaad.
surbacaadka caashiqa een, eh, saamaleysha ma- ma la saamale ma ku saamaleysha saacadka caashaqa ma ku saamaleyshaa saqda dhexe habeenkii miyaa lagu salaamaa jiedka maad ka seleshaa xagga sare ma ee kaa surmigiya adoo qaba saqadhaba ma weydaa samir taag la-aaneed ma ku seexataa meel waan garta marka hurdalaantaasi jacaylka ku riday marka iyadana waa waayaha jacaylkuma heesta ku saabsantay miya bay ku saabsantay aad iyo aad haa waan waana garta hees ay kuley dhalinyarada soomaaliyeed aad u jeclaadeen meel walbaba oo aan eh, moogtay heesaha aad ugu saameynta badan bay ku jirtaa Mhm. waxaan maqli jiruun saamaleylka qofku markuu habeenkii seexan waayo ama balwad hala ahaado jaad ha cuno ama hurdala-aan ha ku dhacdo ama hawl kaloo werwer kala haysto marka waxay muujinaysaa dareenkii jacaylka iyo weliba qofkani waa la isqiimeynayaa waar adna xaggee taaganta adna xaggee taaganta miya waka waka aad baa lasog wareysanaya oo moogtahay in kulli qalbiga qofka ee lama furi karo oo moogtahay uma uma uma furi kartid lakin wanaad erey dee tamartaa ugu muujiso moogta inta qalbigaaga waxa ku jirta aad iyo aad waagaag ha
surbacadka cashaqa ma ku saamaliisha saqda dhexe habeenkii miya lagu miya lagu salaamaa surbacadka cashaqa ma ku saamaliisha saqda dhexe habeenkii miya lagu miya lagu salaamaa jiifka maad ka salaashaa xagga sare ma eegtaa surmigi adoo qaba adoo qaba surmigi adoo qaba jiifka maad ka salaashaa xagga sare ma eegtaa surmigi adoo qaba adoo qaba surmigi adoo qaba sanqadhaba muwidaa samir samir samir taagnaaneed ma ku seexatame sanqadhaba muwidaa samir samir samir taaglaaneed ma ku seexatame sahal maaha caashaqo been been lagu sasabay masaldhigay kashaadi masaldhigay kashaadi sahal maaha caashaqo been been lagu sasabay masaldhigay kashaadi masaldhigay kashaadi
ambasalowga caashaqa waan kula simaanahay mana samir darnaanine weli waan weli waan ku sugaya ambasalowga caashaqa waan kula simaanahay mana samir darnaanine weli waan weli waan ku sugaya lama helo sirtaydo cidna kuma su'aaline haduba waxaad ku sugantahay sugantahay hadafkula socdaanahay lama helo sirtaydo cidna kuma su'aaline haduba waxaad ku sugantahay sugantahay hadafkula socdaanahay
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan dabcan qayb kale oo ka mida waraysigan waxaad ku maqli doontaana barnaamijyada cawayska washington ee soo socda tan iyo intiin barnaamijkan oo kale a isugu iman doonana waxaan idin leeyahay sidaa iyo
nabadgelyo
waad mahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac barnaamijkii caweyska washington ayuu nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa v o a markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
ciyaaro saaxiibtinimo oo ay ku lug leeyihiin inta badan kooxaha waaweyn ee yurub oo isu diyaarinaya xilli ciyaareedka cusub ayaa weli waxay ka soconayaan qaybo ka mid ah aasiya iyo amerika ciyaar goordhowya dhammaatay oo dhex martay kooxaha inter milan iyo baris saint german oo ka kala dhisan faransiiska iyo talyaaniga ayaa waxaa rigoorayaal lix iyo shan ah ay guusha ku raacday kooxda inter milan ciyaartaasi daqiiqadihii caadiga ahaa gooli gool ayay ku kala baxeen waxaase gabagabadii rigoorayaashaasi ku badisay kooxda inter xalayna gobolka new jersey ee dalkan maraykanka waxaa ka dhacday ciyaar xiise laheyd oo dhex martay kooxaha real madrid iyo atletic madrid oo ah laba koox oo uu xafiilkan ka dhexeeyo kana wada dhisan caasimadda sbain ee madrid waxaana toddoba gool iyo saddex ay guusha ku raacday kooxda atletic madrid waxaana afar ka mid ah goolasha atletic madrid u dhaliyay ciyaaryahan diego costa ciyaartooyda kale ee atletic madrid goolasha u dhaliyay waxaa ka mid ah ciyaaryahan joy felix oo ah laacib dhallinyaro ah oo u dhashay dalka bortuqiiska oo dhowaan ay ku soo gateen atletic madrid lacag dhan boqol iyo saddex iyo toban milyan oo yuuro waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa adduunka ee uguna qaalisanaa real madrid inta aynan saddexda gool keenin waxaa lagu lahaa lix gool iyo eber waxaana taasi ka yaabisay taageerayaasha kooxda real oo isku halaynayay ciyaaryahanada cusub ee kooxdaasi dhowaan ku soo biiray sida aadan hazard iyo luka yovich oo labaduba real madrid ugu fadhiya lacag dhan saddex boqol oo milyan oo yuuro dhinaca wararka suuqa kala iibsiga ee ciyaartooyda haddii aan fiirino kooxda arsenal ayaa waxa ay heshiis la gaartay weeraryahanka kooxda liil iyo waa kooxda liil ee dalka faransiiska una dhashay dalka ivorcos ciyaaryahanka lagu magacaabo nicolas beb ciyaaryahankan ayay arsenal ku iibsan doontaa sida la sheegay lacag dhan siddeetan milyan oo yuuro waa afar labaatan sano jir weerarka iyo garabkana ka ciyaara waxaana uu noqonayaa ciyaaryahankii labaad ee kooxdaasi ku biira muddo toddobaad gudahooda dhowaan ayay amaah ku keeneen ciyaaryahan cabeyos oo ay kala soo wareegeen kooxda real madrid ee dalkaasi sbain laakiin beb oo ay ka keeni doonaan liil weli ma uusan marin tijaabada caafimaadka balse heshiiskii ayaa dhacay dhinaca talyaaniga haddii aan fiirino waxaa qarka u saaran in uu saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda uu ku biiro kooxda wolfs ee dalkaasi ingiriiska weeraryahanka da-da yar ee kooxda milan patrick cutrone milyan oo euro ayaana la sheegay inay kooxdaasi ku iibsan doonto wararkii iyo ciyaaraha waa naga intaa
nuur bukhaari iyo wararkii ciyaarahaannu intaa ku dhaafno markana dhinacii heesaha aannu dib u jalleecno
adduunyada raaxadeeda ilaahay ku abuuro adduunyada raaxadeeda ilaahay ku abuuro ilwaad quruxow ammaantaadii afkaygu awoodi maaye ilwaad quruxow ammaantaadii afkaygu awoodi maaye ubax guyo arag saamo ubax guyo arag saamo inaan ku aaminayogo ubax guyo arag saamo ubax guyo arag saamo inaan ku aaminayogo afkaaga madow arartiishii aragta ayaan le afkaaga madow arartiishii aragta ayaan le ilwaad quruxow isoo eeg andaawadu aynigaage ilwaad quruxow isoo eeg andaawadu aynigaage ubax guyo arag saamo ubax guyo arag saamo inaan ku aaminayogo ubax guyo arag saamo ubax guyo arag saamo inaan ku aaminayogo
heestaasi dabacsan ee waaywaayada ah ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeyn doonaa idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen jacfar kukaay iyo anigoo ah nuur xasan iyo sandheere oo dhinaca farsamada inoo joogay oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
ayaanta adiga maqnaataan ilmeeyaa wadaayo ayaanta adiga maqnaataan ilmeeyaa wadaayo